albaabkii doorashada ee soomaaliya ayaa u muuqday inuu soo xirmay iyadoo siyaasiyiinta reer muqdisho ee mucaaradka ah ay soo xireen qolalkii ololaha doorashada iyo fadhigoodii hotel jaziira mucaaradka ayaa qiimo sare geeyey iibka hubka ee caasimadda kadib markii uu farmaajo laba sano ku darsaday xilli xafiiseedkiisa sidoo kalena ay fashilmeen dadaaladii lagu doonayey in lagu qabto doorasho loo dhan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aag deegaan iyo mid ciidan ka samaysta maanta agagaarka xerada miranaayo ee degmada cabdicasiis meel u dhow guriga sanatar muuse suud iyo lixow sidoo kale shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa isna la filayaa in ilaa iyo berri uu deegaan iyo aag ciidan ka samaysto meel u dhow xaafadda fagax ee degmada yaaqshiid labada hogaamiye waxay dhabar ka saareen xigtadooda xilli muqdisho ay colaad foolanaysa maalmahan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali kheyre ayaa iyagana la filayaa inay dhowaan ka guuraan halka ay deggan yihiin oo ay saldhigtaan qaybo ka mid a degmooyinka hodan iyo howlwadaag musharaxiinta kale ayaa iyaguna degaya aagag ay ku tuhmayaan garab ciidan tani waa calaamaddii ugu horraysay ee muujinaysa inay caasimaddu isu diyaarinaysa xaalad dagaal xilli dhowr bilood ka hor la filayay inay caasimaddu martigelinaysa doorasho musharaxiinta ayaa muddooyinkan oo dhan iibsanayay hub iyo gaadiid dagaal maadaama ay sheegeen inay doorasho ka quusteen sagaal iyo tobankii februari qiimaha hubka ayaa muqdisho ka gaaray meel sare sababtuna waa in siyaasiyiinta mucaaradka ay go'aansadeen inay ishubeeyaan dhinaca madaxweyne farmaajo waxa uu isaguna caasimadda ku soo celiyey ciidankii ku sugnaa gobolka shabeellada hoose qayb ka mid a si ay uga qayb noqdaan gulufka uu rabo inuu ku sii joogo xafiiska maanta waxay kooxda madaxweyne farmaajo beddeshay taliyaal degmooyin iyo taliya qaybeedyo laga shakiye oo la aaminsan yahay inay weli daacad u yihiin taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir saadiq john xubnaha la beddelay qaar ayaa diiday xalay inay qayb ka noqdaan weerarkii ay dowladdu rabtay inay ku qaado saadiq john xildhibaanno ayaa sidoo kale la xaqiijiyey inay bilaabeen inay iyaguna gaadiid hub dagaal saartaan kuwaasoo u badan xildhibaannada ka soo jeeda galmudug iyo hirshabeelle xogaha yaabka leh ee maanta yaalla caasimadda waxaa ka mid ah in aagag loo qaybsaday magaalada saraakiil ciidan oo mid walba uu ciidan xoog la haysto oo u badan milatari ayaa sidoo kale gadoodsan oo raba inay qayb ka noqdaan isbeddelka la rabo in xoogga lagu dhaliyo maxaa ku qasbaya inay dagaalamaan mucaaradku hogaamiyaasha mucaaradku waxa ay ku doodayaan inuu farmaajo rabo inuu xoog ku haysto kursiga oo uusan rabin nidaam iyo doorasho sidaa darteedna ay xaq tahay in qofkii xooga kursi ummadeed in xoog looga soo fujiyo siyaasiyiinta reer muqdisho waxaa la sheegay inay maalmahan shaqo badan ka qabteen dhinacyada dadka deegaanka ciidanka iyo ganacsatada kuwaasoo la sheegay inay badi taageereen qorshaha ay wadaan madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiinta kale xaaladda ciidan ee caasimadda xaaladda ciidanka ku sugan magaalada muqdisho ayaa ah mid aad u qasan kooxda madaxweyne farmaajo waxay si weyn isugu halaynaysaa ciidanka gorgor laakiin cagajiid badan ayaa dhankooda laga sheegay kadib markii ay ku fadeexoobeen weerarkii sagaal iyo tobankii februari dowladduna ay raaligelin ka bixisay qaladkii ay sameeyeen waxaa jira ciidan cusub oo shalay gaadiid la siiyey oo la yidhaahdo duufaan kuwaas oo lagu eedeynayo inay u badan yihiin dhallinyaradii laga soo qabtay dhinaca kooxda al-shabaab waase tiro aan boqol iyo konton askari ka badnayn booliiska oo xalay awoodi waayey inay saadaqjoon weeraraan kuna kala qaybsamay ayaa ka mid a awoodaha dhinaca madaxweyne farmaajo waxaa kaloo walaac badan leh inay qabyaaladu si weyn ugu dhex faafta ciidanka taasoo saamayn karta qorshaha ay kooxda madaxweyne farmaajo ku doonayso inay laba sano oo xooga ku qaataan xukunka kooxda madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday waxaa laga soo xigtay inay leeyihiin awood ciidan oo ay ku maquuniyaan siyaasiyiinta reer muqdisho ayna ka go'an tahay inay xoog iyo xeeladba meel mariyaan labada sano ee muddo kororsiga ah ma laga maarmi karaa dagaal dad badani waxay qabaan inay arrintaasi tahay mid ku xidhan farmaajo oo isagu haysta waxa loo ordaayo loona dagaalamaayo inta uu hadba la ekaado fahamka madaxweyne farmaajo ayuu ku xirnaan karaa xalka cakiran iyo inay caasimaddu ka badbaada gacan ka hadal ayay leeyihiin falanqeeyaashu sidoo kale waxaa jirta fursad ag taalla dadka deegaanka gaar ahaan odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo aqoon-yahanka oo ay ku baajin karaan inay muqdisho colaad gasho waa haddii ay si saxa u maareeyaan awoodaha ay leeyihiin iyo fursadaha horyaalla maxay kula taadiga